Beeralayda ku nool magaalada Jowhar ayaa cabasho ka muujiyay cayayaan dhibaato ku haya dalagyada beerahooda iyo sunta cayayaanka looga buufiyo beeraha oo aan tayo fiican lahayn. Qaar ka mid ah beeralayda Jowhar ayaa ka warbixiyay dhibaatada uu cayayaanku ku hayo dalagyada beerahooda, waxayna sheegeen in sunta cayayaanka lagu buufiyo ay tahay mid aan tayo lahayn, iyagoo ganacsatada ugu baaqay inay keenaan sun tayo fiican leh.
ga hor yimaada waxyaalo badan ee u xoog badan cayayaan cayayaankaasna sidaan ula tacaamuli karno ayaan ula tacaamulnaa mar waxba uu naga daadshaa mar waxbaa nooga fakada mataqaanaa intaasna annagu dadaal fara badan ayaan ku bixinaa juhdi fara badanaan ku bixinaa ayaday sidaas tahay hadda marka gobolkan waa gobol weyn bari waxa aada ee jid waqooyi qaada ee galbeedkan aada ee jidka xamar qaada ee raashina suuqa arka adigu waa arkaysa suuqa waxa ka baxa waxaas waxa keena iskaashitooyin xoog laho hadda wax soo dhifta ee wax xeberga iskaashita hebelaa wax laga soo cabira cabira anugu ilaa iyo ma arkin dowladdii maxamed siyaadoo ka baxday meesha wixiiba ka dambeeya dadku way iska laciifay waa tabar yariyey iskaashata ma arkin Ee, sunta waxa uu haya quality male cayayaanka ma dilaysa Ee, waxaa jira sida daawooyinka hadda dadka ay isticmaalaan iyo kuwa beerahaba ee qualitygooda waa yaryahay waxaa la sameynaa daawadii qualitygii lahayd nimanka ganacsatada ah dibadda markuu ka keenaayo wuxuu sameynaa dowlada kale ula aadaa waa soo badinaa oo haddii ebuk waxyaabuu kusoo badinaa qualitygeedu wuxuu ka dhigaa waxyar uu kusoo dhigaa si markaas lacag badan ay u keento waxaad arkay markaad reer galbeedka iyo shiinaha aad daawo u doonto container laba milyan uu joogaa oo dollar lagu leeyahay aad arkay soddon containerna waxaa lagu leeyahay nus milyan waa saas waxaa ku cad halkan halkan quality uu leeyahay halkan container intaan kalena mufiid waa marka waxyaabahaasoo dhan waxaa la rabaa dowladda federaalka inay xakamayso oo wax regolaare eh ama daawada beeraha ama tan dadka waxaa la rabaa daawo regolaare in la keeno dalka ayaa loo baahan yahay oo quality leh maxaa yeelay intaas waxay u baahan tahay faidhowr la-aana ugu wacan haddii faidhowr uu jiro waxyaabaha wax u dhimaya beeraha waxna u taraya dalaga dilaya waxaa laga rabaa in faidhowr lagala xisaabtamo iyo wasaaradda caafimaadka inay ololo ballaaran soo qaadaan ay wacyigelin sameeyaan ay tababar ay sameeyaan